Kulan looga hadlayo dardargelinta iyo horumarinta nidaamka canshuur qaadista ayaa lagu qabtay degmada Xingalool waxaa ka soo qayb galay kulanka mas'uuliyiin ka socday degmada Xingalool qurbo-joog iyo hay'adaha ku shaqada leh qaadista canshuuraha Mustafa Ciidiid gudoomiyaha degmada Xingalool oo daafuray kulanka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ka qabsoomay canshuurta iyo qorshayaasha horyaala nidaamka horumarinta canshuuraha qorshaha lixda bilood ee aan sanadkan aan ugu talagalnay lixdiisa bilood oo hore wuxuu ka kooban yahay koob iyo toban qodob qodobka koowaad wuxuu noqonayaa magacaabidda guddida joogtada ah buu ahaa ee golaha maadaama goluhu xubnood ay ka koobnaayeen si joogtaa ay u shaqaynayeen xubnaha xubno ka mid a oo xubnood ka koobnaa kaas dhisidiisii bay ahayd waan dhisnay wayna shaqeeyaan qodobka labaad magacaabidda waxyaha degmada qodobka saddexaad wuxuu ahaa in magaalada xaafado loo qaybiyo qodobka afraad wuxuu ahaa dhisidda guddiyada ama maamulada xaafadaha qodobka shanaad wuxuu ahaa samaynta fayadhuurka qorshe u samaynta fayadhuurka magaalada qodobka kale waxaa wacyigelinta bulshada sidoo kale furista wadooyinka xiran ee degmada marka taasina qorshaha lixda bilood buu nagu jirtay cashuurta iyo maaragtay ka qayb qaadashada bulshadu qodobka sagaalaad wuxuu ahaa in la helo gurigii degmada ee ku adeegi lahaa loogu adeegi lahaa saan la socotaan xingalool ma leh xarun dowlad hoose ee bulshada loogu adeego hadda waxaan ku jiraa guri kiraa taasina qorshahay noogu jirtay iyada qudheeda borosiisyo iyo waxbaa socda qaar ka mid ah bulshada deegaanka degmada Xingalool ayaa bogaadiyay kulankan anuu horlaa reer xingaloolow haddayn cashuur aan la helin oo maamulku dhaqaaqin wax dowladnimo ah inoo dhaqaaqiyaa ma jiro marka anuu horan lahaa cashuurtaas hadday inoo dhaqaaqin wax inoo hirgelayaa ma jiro in siday ahayd wax laga bedelo wax badan laga bedelo waana muuqataayoo xaqiiqdii dadkii aan doorannay oo codkeenna ku doorannay oo guddoomiyuu u horreeyo wax badan oo magaalada mugdi kaga jirta bay beddeleen inay hore u socdaanna waan kula talinayaa nidaamka qaadista canshuuraha ayaa waxa ay door muhiima ka qaadan doontaa horumarinta deegaanka iyo bulshada ku nool degmada Xingalool taasi oo wax badan ka qaban doonto baahiyaha ka jira degmadaasi